markana kusoo dhowaada barnaamijkai hambalyadii heesaa waxaa si wada jira ay noola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo dhambaalka ugu horeeya ibraahina uu naga soo gaaray maxamed cali daahir faadumo cali daahir xaawo cali daahir cabdulqaadir cali daahir iyo juula cali daahir iyo shukri cali daahir iyo nuuro cali daahir iyo bashiir cali daahir caanaboore iyo cabdiqani cabdi waa cabdiqani cabdikariim bashka iyo cismaan axmed cismaan nuurka iyo faadimo abshir iyo ismaxaan abshir waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan nasteexo maxamed cali daahir iyo zakariya shire cilmi oo ku aqalgalay magaalada garowe waxay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin aamiin dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo tariig faarax aabe maxamed cabdi jaamac cayeeyo cubtan xalano nuur iyo bilo faarax cabdikariim faarax cabdishakuur faarax xaaji indhayare ubax faarax shuuka aadan guray iyo zakariya raage bootaan iyo sucdi faarax aabe aadan guray iyo raxmiish maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen rujaal aadan guray dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan nasro maxamed cabdi iyo cali nuur samatar oo meherkooda uu ka qabsoomay gaalkacyo oo ay leeyihiin meherkaas idin horseeda guur qeyrqaba aamiin heesta ugu horeysa barnaamijkan ibraahinow bal noo soo qabo waa garqaado jacayl yahow fanaanka axmed cali cigaal codkiisa lagama daalo dhegaysigiisa nala dhegaysta amatan u geyste aan gudayn nabaalka amatan u geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse amataanu geyste aan gudayn nabaalka amataanu geyste aan gudayn nabaalka igu haadinayse dhibkan qabo bargaarse garqaado jacaliyo garqaado jacaliyo geylaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin garqaado jacaliyo garqaado jacaliyo geylaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahiirahay dhigin amatan garawshiyo gargaraanka sugaya amatan garawshiyo gargaraanka sugaya lama gala itagte dhibkan qabo bargaarte
waa tahay garqaado jecel yahow angamaha idaa garbaduuba ii xirin codkii macaana axmed cali galadnaataa iskaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasho dhambaalkan waxa uu nooga yimid cabdiwahaab dhaqane cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi axmed iyo farxiya cawaale cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo maxamed aweys maxamed axmed maxamed jumcaale abshir maxamed nuur sakariya cabdiqaadir maxamuud iyo cabdicasiis axmed cali xasan cali cabdi faa'isa xasan wehliye xabse cali cabdulaahi cabdiraxmaan cabdinaasir aadan iyo cusmaan isaaq aadan maxamed xasan iidow ayaan xuseen maxamuud iyo miski maxamed axmed iyo mustaf maxamed calisow iyo amaal cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdisalaan xasan iyo miski maxamed axmed maxamed xasan iidow iyo raaqiyo maxamuud ciinaanshe canas maxamed xasan iyo maxamuud daahir maxamed iyo cabdirasaaq faarax guuleed shaafici cabdi xuseen firdowso cumar cabdinuur aamino cilmi qaasim iyo ugu dambaysta yaxye cabdi ceymoy waxay jecel yihiin inay taaniid kal iyo laaba gaarsiiyaan kaltuun sheekh cali sheekh cabdi iyo daa'uud macalin muuse oo waxay yidhahdeen meherkooda uu ka qabsoomay muqdishow waxayna leeyihiin aqalgal kheyr qaba ha idin horseedo meherkaasi aamiin ayaa leenahay anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ugu horreysa hooyo xaawo xasan macalin isaaq faadumo jaamac gurey habaryar dahabo jaamac gurey habaryar xaliimo jaamac gurey habaryar deeqo jaamac gurey habaryar canab jaamac gurey iyo sidoo kale abti maxamed jaamac gurey abti aadan jaamac gurey iyo abti axmed jaamac gurey adaryaasha baa layidhi haddana aan bilowno oo kale ah cabdulqaadir nuur cawaale cali xaashi maxamed sahal mahad siciid dhowreeb canab cabdi xasan maryan cabdi xasan zamzam siciid xasan warsan cabdulaahi xasan deeqo cabdulaahi xasan iyo sidoo kale xaawo deyndeyn iyo sahro deyndeyn iyo cawaale sheekh waa cawaale cali siciid iyo dhammaan reer togane barre waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka washington d c kenya nairobi soomaaliya muqdisho iyo sweden waxaanay hambalyo meher u dirayaan axmed naafac cabdi afrax iyo farxiyo cali siciid xasan oo meherkoodu ka dhacay nairobi shan iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay laba kun siddeed iyo toban waxa ay leeyihiin meherka allaha ka dhiga midkii uu ku xigo aroos loo aayo oo ay ku waaraan annaguna waxaan leenahay aamiin markana dhankii heesaha waa heestii hasuuroon iyo
jacaylkan sanada badan dabarinay sogordahay ka sariganay jacaylkan sanada badan dabarinay sogordahay ka sariganay maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya nafsi waa maseexde haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aawey. cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aawey. aan isgeliyey siiriqdee dumaro asuuro dhaabka waxaad ka jeceshihiin su'aal may aha odhanina baqdinaha ku seegina isgeliyey siiriqdee dumaro asuuro dhaabka waxaad ka jeceshihiin su'aal may aha odhanina ragnaha isku seegina
waa tahay intaasaanu ku dhaafno codka fanaanada deeq axmed iyo heesta hasuuro dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jaleecnana waxaa ugu horeeya aabe cabdiraxmaan cabdulaahi aabe maxamuud carab iyo cali maxamuud carab iyo siciid maxamuud carab siyaad maxamuud carab waa dhammaan ilmo maxamuud carab maxamed a ku jira axmed xamse cabdirasaaq cabdixamiid cabdimahad khatro faadumo xaliimo nimco nasro najmo dhammaantood waa ilmo maxamuud carab iyo sidoo kale hooyo dhudi maxamed salebaan iyo habaryar aamine maxamed salebaan iyo habaryar luul maxamed salebaan faadimo cabdulaahi amran cabdulaahi iyo nadiifo cali baar iyo khadiijo macalin cabdi iyo ruqiyo cismaan iyo eedo safiyo faarax cabdi iyo sidoo kale eedo cadar cabdulaahi eedo racwi maxamed cali iyo warsan cabdi shide iyo hooyo zaynab xaaji maxamed habaryar xaliimo xaaji maxamed habaryar sahro ibraahim habaryar muraayo maxamed iyo nasteexa sheekh cabdiraxmaan waaban xiiqe iyo sidoo kale aamina sheekh cabdiraxmaan iyo fardowso sheekh cabdiraxmaan iyo aslim maxamed gacal asaygeed iyo caruurteeda iyo cusmaan xasan iyo maryan cusmaan iyo nimco cabdulaahi geedi iyo dhammaan reer cabdulaahi dirir iyo ehel iyo asxaab dhammaantood waxay tahnid aroos hawada u marinayaan baa layidhi labada qof ee isdoortay waa tahay waa nimco sheekh cabdiraxmaan iyo dayib maxamuud carab oo ku aqalgalay labaatankii bishii diseembar ee sanadkiina dhaafay laba kun sideed iyo toban magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducada waa xaggiina arooskaas waxaan u ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa ubaxa caashiqa ayaan markaana idiin soo qabanaynaa waxaa ku luqeeya axmed rasta
inta aan dultoogiyo noloshayda idilkeeye
waxaa dhambaalkan caasha uu naga soo gaaray ayuu nuurto salaad maxamed iyo asmo xuseen abuukar asmo qaali iyo wiilkeeda ridwaan cadda iyo waxay yidhaahdeen canab xuseen abuukar iyo saygeeda xasan cabdulle iyo carruurtooda iyo luuley xuseen abuukar iyo carruurteeda shukri xuseen abuukar iyo carruurteeda iyo qasdi xuseen abuukar zahra cabdalle zahra cuyune iyo waxay yidhaahdeen sabriin maxamed xaaji sabrina dayman iyo salaad maxamuud salaad liilyare iyo asad xasan abuukar iyo xaaskiisa muna siciid iyo felis cabdulle abuukar iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen fartuun maxaad fartuun maanka iyo xaliimo maxamuud xasan iyo shamso maxamed xasan iyo ugu dambaysta faadumo maxamed xasan dhammaantoodna waxa ay taaniyad kal iyo laaba gaadhsiinayaan maxamed faysal iyo waxay yidhahdeen fartuun cabdi maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada welajir ee magaalada muqdisho oo ay leeyihiin isku waara ee banayada kale si ubadqeyn qaba anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan oo ah dhambaal gaaban oo aad u qurux badan waxaan salaamaynaa ayaa lagu soo bilaabay daadihayaasha barnaamijka annagoo kale ah baa layidhi asxaabta hoos ku xusan waa taanin keligayga arkaya waxaan diraynaa baa layidhi tahniyad aroos waxaana noogu horeeya baa layidhi xabiibo xasan ibraahim iyo salme axmed xaashi waxaa kaloo ku jira xamdi maxamed horkooy iyo naciimo maxamed horkooy iyo hibo maxamed horkooy iyo sawde maxamed iyo ilhaan mukhtaar waxaa dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinay hawada u dirayaan daa'uud macalin cabdi iyo caaisha maxamed horkooy oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho siddeed iyo labaatankii bishii disembar eena dhaaftay ee sanadkii laba kun siddeed iyo toban waxay leeyihiin wiili caano gabar iyo caano dhambaalkana waxa uu caasho nooga yimid cumar cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen xareed cali xarbi iyo cabdirasaaq cali xarbi iyo xasan cali xarbi cabdulaahi cali xarbi xuseen cali xarbi aamino cali xarbi xaliimo cali xarbi cabdiyo cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen muraayad cali xarbi iyo ruqyo cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo fartuun xareed cali xarbi iyo sabriin cumar cali xarbi axmed suge aadan iyo hodan cabdiyare aadan iyo cumar xidig cali iyo maxamed cumar cali xarbi iyo ugu dambaysta maqdis cumar xidig waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taanayd gaarsiiyaan hooyo sacdiye cali xarbi iyo aabbe cabdulaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad cabdulaahi waxaana ay leeyihiin noqo kiisoo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfacayay diintiisaba aamin anigana abiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe xasan sheekh cali iyo hooyo ambiyo maxamed mursal iyo muna xasan sheekh cali iyo nuurto xasan sheekh cali iyo hooyo daynabo cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulcasiis xaaji iyo maxamuud cabdulcasiis xaaji maxamuud iyo xabiibo waa xabiibo cabdulcasiis xaaji dhammaan reer xaaji maxamuud saafi iyo sidoo kale siciid cabdiraxmaan cabdulaahi oo doctor lagu naanaysay iyo maxamed xaaji cabdulaahi oo xaaji oo lagu naanaysay iyo maxamed aadan maxamed cabdi aadan maxamed iyo musamil cabdiraxmaan iyo mukhtaar kadiil maxamed iyo maxamed xasan cabdiraxmaan dhammaantood waxay leeyihiin annagoo isku duuban waxaan tahneed aroos oo kaliya laaba aan halkan uga diraynaa leyle xasan sheekh cali iyo ibraahim cabdulcasiis xaaji maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii disembar ee sanadkii hadda uuna dhaafay ee laba kun sideed iyo toban ducada waa caashucid baa layidhi waa tahay layla iyo ibraahim waxaan ugu ducaynaya in ilaahay uu ka dhigo arooskooda midkii loo aayiyo ubad khayr qabana ay ku kala helaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin dhibta jacayl ayaan markana u soo qabanana dhegeystayaasheena caasho codadkii axmed mooge iyo zahra axmed
أنا جمشد قبر سوجا لعدا جدارك عندها كما قرأت جرنبا أنا جمشد قبر أنا جمشد قبر سوجا لعدا جدارك عندها كما قرأت جرنبا
waa tahay dhibta jacayl codadkii axmed mooge iyo zahra axmed haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka ugu dambeeya xaggayga ibraahino waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan baa layidhi waxaa salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah carab maxamed cali waxaa loo yaqaanaa yabani iyo sidoo kale cabdishukri maxamed cali midaar baa ku magac dheer yahay iyo mahad axmed hubeeye iyo sidoo kale xaliime cabdi sheekh xasan deeqa cabdi nuur maxamuud aadan waxaa loo yaqaanaa biidka iyo sidoo kale aadan maxamuud macaane dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan iyagoo isku duuban maxamed cabdi sheekh iyo marwadiisa baa la yidhi faadumo maxamed weli oo wiil ugu dhashay waddanka jabuuti gaar ahaan gobolka cali sabiix baa la yidhi waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaasheenna u soo qabananana waa sabar codadkii guuleed axmed iyo fartuun cumar heestaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan toddobaadka dambe hadduu eebba yidhaahdo kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan yihiin caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey barnaamijkaasi ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doona idaacaddeenna fiidnimo caawa waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo